Qiimo la shalgada yaanyada suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa weliba lagu dareemayaa koror koob xooggan welibana yaanyada oo markii hore lagu sheeni jiray deegaanada iyo tuulooyinka hoosgooya ee magaalada Beledweyne saameyn jeysatay fatahaadii iyo roobabkii ugu badnaa waana ku mid ah ganacsatada ka gadaasa yaanyada suuqyada magaalada Beledweyne ayaa ku hadleen qiimo kororka kukooya maxaa ka mid ah ganacsatada yaanyada iibiso yaanyada qaali waa labadan beri meelihii laga keeni jiray roobabka da-een jeegloo kalea laga keeni jiray biyiyaana xiray sarkac saa'id ahaa ka jira yaanyada beeraha yaanyada ka bax jirti fatahaadiyaa saameey labaatankii santi lix xabo labaatankii santi lix baa la gadaa qorqoraa toban doolar labaatan iyo shan sarkac saa'id oo jira roobka iyo fatahaadta oo dhaca saameeyeen maxaa rajeynaynaa inay noo soo raqiisi doonto beeraha buladweyne yaanyada ka bax jirta maxaa saameeysa fatahaadtii maxaa ka mid ah ganacsatada suuqa daraawiishta sare ukaca ku yimid yaanyada run ahaantii sare ukacaadu balaaran ayaa ku yimid yaanyada sare ukacaasina waxaa sabab u ah fatahaadii labada mar kusoo noqotay magaalada beledweyne yaanyadii iyadoo la abuuray ayay fatahaad magaalada timid fatahaadii intaysan imaan ka hor ayaa yaanyadii lasoo gooyey iyadoo casaan ama cadaan ah oo aan weli bislaanin oo waqti aad u badan ay u dhiman tahay markii ay bislaatana qaali ayay noqotay halka gasaca yaanyada gasaca caanaboorada la gadayo sideed doolar awalna ay ahaan jirtay lix doolar shan doolar afar doolar meelahaas halka tanagana uu yahay labaatan iyo afar doolar hadda xilligan la taagan yahay awalna uu ahaa toban iyo saddex doolar toban doolar ilaa toban iyo shan doolar meelahaas hase ahaatee yaayo guduud ah ma aha waa yaayo casaan ah oo cadaan ah oo beerihi ayadoosan bislaanin laga soo guray yaayadana ayaa awal waxay nooga imaan jirtay tieglow tieglowna waa dhiiqo biyaa galay roobaa ku da-ay oo weli maanan la abuurin beerihii weli ma la abuurin tan magaaladana fatahaadii ayaa dhibaato iyo saameyn aad xooga u geysatay yaanyada markasaasi sare ukac u noqotay sare ukac aad u balaaran ayaa ka jira fatahaadii kadib yaanyadii sare u kac badan ayaa ku yimid yaanyadii oo nadiifa oo bislaatay ayaa la keeni jiray laakiin fatahaadii kadib maadaama dadka beeraleyda ay kala soo cabsanayeen in beerta ay biyo ka galaan yaanyadii oo waqtigeedii dhammaanin oona si fiican u bislaanin ayaa suuqa la keenay fatahaad kadib naayadii sar ukac badan ayaa ku yimid dhoofintii xataa oo hore loo dhoofin jiray nusqaan badanaa ku imaaday sababtoo markii horeento waxaa loo dhoofin jiray gaalkacayo iyo dhulalkan kalento dariskeena ah laakiin fatahaad kadib xataa dhoofintii maxaala sar ukac ayaa ku imaaday markii horeent gasac ayaayada wuxuu ahaa shan doolar iyo meelahaas hadda gasac yaayada waa sideed doolar iyo bar tanikii toban doolar iska ah hadda wuxuu maraya laatiyo afar doolar yaanyada waxaa waaye sar ukac badanaa ku imaaday dadka sidoo hore xataa ma isticmaalaan had sababtoo ah inta la dhoofinaya inta magaaladii maxaa la dhahaa loo gadaay waa laysku keeni waayey halkii tanag ee yaanyadiiyo xilligoon la shalsiisadaa ee suuqyada magaalada beledweyne labaatan iyo afar doolar meelo markii hor haytay toban doolar iyadoona koronkohowkun saameynka shalgadiisan kaweelati bulshada weliba saasaata u fatahaadii kureed koronkohow ku kooyay yaanyadii la dhoofiye jariya